wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ah dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay xuska maalinta deegaanka adduunka oo sanadkiiba marka xilligan oo kale la gaaro dunida laga xuso iyadoo halku dhigga sanadkan yahay dabargoynta bacaha iyo balastikada munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro xildhibaano maamulka degmada ururada bulshada rayidka ah iyo marti sharaf kale ugu horreyn guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo madasha ka hadlay ayaa bogaadiyey xuska maalinta deegaanka runtii maanta waa maalin ballaaran oo adduunkana macno ku leh maalinta deegaanka adduunku waa ogtihiinoo haddii adduunyada isbeddelka cimi dhibaato badan bay ku haysaa waan kaaga mahad celinayaa wasiir qabanqaabada tan iyo halkudhigga bacaha iyo caagadaha in laga dagaalamo annaga deegaan ahaan magaaladan dhib culus bay ku hayaan bacuhu iyo iyo iyo caagaduhu waxaad arkaysaa hadda qofku intuu bacdii kusoo xiro qashin kusoo guro iyo drinij ku dhex ridaya markaasay iyadoo waxay ku xidhan yihiin markaasay waxay dhex fadhiisanaysaa drinij gudihii meeshii biyuu ka bixi lahaayeen dhammaanna mayso roobna baabi'in mayo imtixaan waxay noqotay mushkilada waan kaa mahad celinayaa qabanqaabadii warshaddii oo haddii taas la helo atleast waxay dhaantaa haddii taasu ayaana joogto waxaa ku jawaaba dilaacaya waa baabahaysaa marka aad baan kaaga mahad celinaynaa annaga ka dowlada hoose ahaan waxaan ku dadaalnaa inaanu ka shaqayno isbeddelka cimilada iyo deegaanka marka waxaan u baahnaa bulshada reer kismaayood iyo guud ahaan jubbalandba inaanu ka shaqayno isbeddelka cimilada oo dhulka cagaarino waxyaabaha environmentga la dagaalamaya inu la dirirno dhanka kale wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ah dowlad goboleedka jubbaland mudane caydiid suleymaan xaanshi ayaa sheegay inay wasaaradda waddo barnaamij deegaanka lagu ilaalinayo loona baahan yahay in bulshada lagu wacyigeliyo ilaalinta deegaanka farxad weyn bay noo tahay maanta inaad nagala qayb gashaan xuska maalinta deegaanka adduunka maalinta deegaanka adduunka waxaa un-ku asteeyey kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo labadii wadanka isku dhambaana lagu asteeyey inay noqoto maalin loo ololeeyo maalinta deegaanka adduunka loo aqoonsado islamarkaana halkudhig loo qaato sanad walba slogan bay leedahay wax la yidhaahdo waxaa la yidhahda sanadkan waxaa qorshuhu yahay in la taargadgareeyo waxaasaa laysla qaataa waxaana si wanaag noo ammaanta inay isku soo beegantay iyadoo jubbaland bacda joojisay oo wakhtigii u dambeeyee loo qabtay lasoo dhaafay hadda laba bilood iyo saddex bilood wax ka meelahaas ku dhow iyo maanta inaan haysanno balastic banki aan samaynay bacdii aan joojinay wixii lagu bedeli lahaa waxaa farxad ah oo kale jubbaland dowlad goboleedka jubbaland iyo dadkeeda wasaaradaheeda hay-adaheeda oo dhami inay deegaanka si isku mida uga shaqaynayaan waa mas-uuliyad wadareed qof kasta oo innaga inaga mida xil ka saaran yahay odayga iyo maamada qoyska subaxii marka albaabka markii dadku quraacdaan quraacda agab baa ka soo hadha inta ka soo hadha ee qashinka ah inay intaa maareeyaan oo meel geeyaan fiican oo caruurta iyo dadka ka xafidaan mas-uuliyadda koowaad bay noqonaysaa marka dadku quraacdo ka bacdi waxaan rabaa inaan u bushaareeyo ganacsatada iyo dadka dhaqaalaha haysta ee reer jubbaland deegaanku maanta wuxuu marayaa xilligii la maalgashan lahaa